جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا bismillaahi raxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga andulus فينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee caawa barnaamijka aan idinkugu heyno waxaa ka mid a halkee ayuu marayaa buuqii soo taagnaa labadii toddobaad ee ugu dembeeyey kaasoo ka dhashay bixitaanka ciidanka shisheeyaha ee atmis ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya gaar ahaan kuwa xabashida xilli qaar ka mid ah maamulada dabadhilifka ahna ay bilaabeen qayladhaan aan horay looga baran iyo wararkii ugu dembeeyey ayaan caawa idiin haynaa munaasabad ballaaran oo dufcaddii ugu horraysay ay uga qalinjabinaysay macadka albayaan ee lagu barto luuqadda carabiga kuna yaalla degmada jilib ayaa ka qabsoontay howlka munaasabadaha ee jaamacadda alqima haddaba waxaan idiin haynaa munaasabaddaas oo faahfaahsan iyo kelimaadkii laga jeediyey qodobada kale ee barnaamijka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a fadliga iyo khayraadka ku dhex duugan tobanka maalmood ee ugu horraysa bisha dulqacda ee aynu hadda ku dhex jirno iyo sida ugu quruxda badan ee uu uga faa'iidaysan karo qofka muslimka ah mid ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah oo arrimahaasi ka hadlaya ayaan caawa idiin haynaa diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda oo weli halkooda ka sii wada xasuuqii ay ku hayeen muslimiinta reer falastiin iyo tirada shuhadada oo toddobaadkan sii korortay barnaamijka ayaad sidii caadadaynoo ahaydba ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka ضلت مراسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا waa hagaag waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka ee idaacadda islaamiga andalus oo faahfaahsan labadii toddobaad ee ugu dembeeyey waxaa masraxa saxaafadda soomaalida qabsaday buuqa siyaasiyiinta soomaalida ee ku aadan bixitaanka ciidamada shisheeye ee atmis ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya xilli qaar ka mid ah maamulada dabadhilifka ah ee dalka ka jirana ay af labadiis dhawaaqeen haddaba wararkii ugu dembeeyey ee umuurahaasi waxaa inoo haya ilyaas cabdulaahi oo inta badan inoo soo jeediya xubinteenna hadalhaynta toddobaadka waad mahadsantahay walaalka haddii aan dhegaystayaasha usoo qabanno hadalhayntii ugu xooganeyd ee toddobaadkan dhanka geyga soomaalida waxaa isbuucii labaad oo xiriir ah weli taagan qadiyadda la xiriirta bixitaanka ciidamada admis ee soomaaliya sida aan ka warhayno aan kusoo gudbinay wararkii iyo barnaamijtii idaacadda ka baxay waxaa horaantii isbuucii lasoo dhaafay uu hadal ka soo yeeray la taliyaha dhanka amniga ee murtad xasan sheekh maxamuud isagoona hadalkiisa uu dhaliyo buuq xoogan oo hareeyey qaar ka mid ah maamulada riddada ah xuseen macalin ayaa sheegay in ciidamada ugu horeeya ee isaga hayaami doona soomaaliya ay yihiin kuwa itoobiya taasoo keentay in qaar ka mid ah maamulada riddada ah ay afka furtaan markii ay hadalkaasi maqleen iyagoona ay soo food saartay cabsi xoogan maamulada sida aadka ah uga soo horjeestay hadalka xuseen macalin ee ahaa in itoobiya ay noqonaysa midda ugu horreysa ee ciidamadeeda kala bixi doonta soomaaliya waa maamulka isku magacaabay koonfur galbeed xildhibaan cali saciid faqi oo ah xubin ka tirsan golaha dawaaqiidda ee kooxda riddada soomaaliya horeyna u soo noqday guddoomiyihii baarlamaanka maamulka riddada koonfur galbeed ayaa ka dhawaajiyey walaaca laga qaba in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigto magaalooyinka ay isaga bixi doonaan ciidamada kufaarta afrikaanta sannadkan gudihiisa xildhibaankan ayaa si gaar ah farta ugu fiiqay ciidamada nasaarada itoobiya isagoona sheegay in haddii uu dhowoobo hadalka ka soo yaray xuseen macalin uusan jirin qorshe badiil ah oo looga taxadaraya inay ku dhacaan gacanta mujaahidiinta waxaa muhiim ah in la ogaaday in magaalooyin dhowr ah ay isaga bixi doonaan ciidamada Itoobiya haddii aanan la helin badiil wanaagsanna waxay arrintaasi sababi doontaa in xarakada al-shabaab ay gacanta ku dhigto dhul ballaaran oo hor leh ayuu ninkan ku yidhi qoraal uu soo dhigay bartiisa X dhanka kale markii si guud loo eego waxaa sii kordhaya walaaca daran ee ay qabaan maamulada riddada ah iyagoona aaminsan in haddii ay ciidamada admis isaga baxaan waddanka ay iyaguna noqon doonaan kuwo daadxoor ah maadaama ay aaminsan yihiin inaysan lahayn wax awood ah oo ay uga hortegi karaan ciidamada shabaabul mujaahidiin maxamuud sayid aadan waa madaxweyne ku-xigeenka maamulka riddada ah ee isku magacaabay jubbaland waxa uu walaac ka muujiyey bixitaanka ciidamada admis isagoona sheegay inaysan xitaa awood u lahayn inay la wareegaan deegaanada ay ciidamada kufaarta afrikaanta ka bixi doonaan bishan juun ee aynu ku guda jirno waxa uu kaloo murtadkan sheegay xilli uu ku sugnaa ceelwaaq in hadda ay ururinayaan maleeshiyaadkii u difaaci lahaa magaaladaas markii ay ciidamada kenya isaga huleelaan waa kan murtadkan oo ka hadlaya arrimahaas iyo in ciidamada admis ay bishan juun ka bixi doonaan ilaa afar goobood oo ka tirsan gobollada jubbada hoose iyo gedo marka waxaanu isla qiyaasnay annagiyo dowladdan dariskana oo kenya inuusan ciidanka hadda jubbaland oo halkan joogay awood u lahayn inuu la wareega xaradan way wax ka dhiman yihiin ciidankii baan hadda tababar ku xirayna oo qalbaynaynaa waktiga waa nagu cariiri marka arrintaasaan anigiyo wasiiradaba u nimid inaanu gacan ka geysano marka waa markii aanu maalmahan aan la wareegno ayagana waxaan u malaynaa inay ku noqon doonaan xaduudda iyo dhinacii fadhiisimada deegaankooda arrintaas arrin taariikhoo la sameeyey bay iska ahayde wax ku dhisnaa waaqici in xaaladda hadda soomaaliya ay ku sugan tahay ay deg deg markiiba ciidamada soomaaliya amni ula wareegaan kuma salaysnayn annaga jubbaland afar goobood baa naga khusayso juun in meelaha ay ka dhimayaan ay tahay ilaa jubbada hoose iyo gedaba ka mid ah marka halgan baan ugu jirnaa inaan bal deegaanadii iyo amnigii lala wareego annagoo iskaashanayna dowladda federaalka waxay awoodo iyo annaga isteed ahaan waxaanu qaban karno laakiin mar walba waa khalkhalaabnay waa arrin hadda aanu u muuqanin in boqol kiiba boqol lagu wada guulaysan doono in lala wareego deegaanada ay admas ka baxayso haddaan xal kale la helin marka walaac weyn bay nagu haysaa arrinta ayada runtii qorshaha markaad fiiriso qolada midowda africa ay sameeyaan markii deegaanada laga baxaya qaarna waxay ku qoraan inay samayn doonaan xel wareejin oo ciidamo kala wareegayaan qaarna ay bilxiriyaan xiriyaan macnaheedu waxaa weeyaan cid nagala wareegaysa ma jirto waanu ka guuraynaa weeye deegaankaas hadde markii deegaanka laga guurana nimankii tahaabaa maarkayaa helaya awood ay deegaankaas dib amnigiisa ugu qabsadaan aagan hadda ceelwaqan kala hadlaya waxaa jirtay deegaanka galileo meel weyn aheed oo muhiim ahayd oo ay ka baxeen runtii waa ku guulaysan weyna annagan inaan amniga la wareegno dib baa shabaab ku qabsaday si kastaba ahaatee cabdiwahaab walaaca murtadiinta ay ka qabaan bixitaanka ciidamada admis ee soomaaliya waxa uu muddooyinkan dambe u muuqdaa mid xargagoosad ah iyagoona murtadiinta ka cabsi qaba in masiirkooda uu kusoo biyashubto si la mid ah kii xukuumaddii riddada ahayd ee kaabul inahaas ayaan dhegaystayaal qodobkan kusoo afmeeraynaa iminkana aan dib ugu laabana qaybaha inooga haray barnaamijka raadraaca toddobaadka
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا hagaaga dhegaystayaal weli barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa munaasabad heerkeedu sarreeyo islamarkaana ay ku qalinjabinayeen dufcaddii ugu horreysay ee arday ka soo qalinjabisa macadka albayaan ee lagu barto luuqadda carabiga ayaa toddobaadkan ka dhacday howlka munaasabadaha ee jaamacadda alqimah ee degmada jiliib munaasabadaasi waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta mujaahidiinta culimo waxgarad waalidiinta ardayda qalin jabinaysa iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada jilib kuwaas oo dhammaantood farxadda la qaybsanayay ardayda qalin jabinaysa ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay maamulaha macadka albayaan kaas oo faahfaahiyey macadka waxa lagu barto iyo sida ay u shaqeeyaan macadka albayaan waxaa la furay bisha saddexaad sanadkan kun afar boqol afartan iyo shan ah rabiicul awal hadda waxa uu shaqaynayaa muddo sagaal bilood ah macadka waxaa lagu bartaa luqadda carabiga iyo mahaareedkeeda macadka wuxuu shaqeeyaa usbuuca dhammaantiis min sabti ilaa jimcaha waxaa wax ku barta rag iyo dumar macadka wuxuu awoodda uu saaray oo lagu saaraa barashada luqadda carabiga iyo mahaaraadkeeda takallumkeeda curinteeda muddada macadka waxay ka kooban tahay lix bilood oo koorso ah iyo muddo kale oo sanad ah ayadana shahaadatu dibloma ayuu macadka u bixiyaa ahdaafta macadka uu leeyahay uu hiigsanaa oo loo furay waxaa waaye soo noolaynta carabiga fasiixa ah waxaa kale ahdaaftiisa ka mid ah in la carabiyeeyo afka bulshadeena si heer heer ah waxaa kaloo ahdaaftiisa ka mid ah in ardayga lagu tababaro ku hadalka carabiga si fudud waxaa kaloo ahdaafta ka mid ah in lasoo saaro macallimiin dhigta luqadda carabiga ah si kooban waxaa kaloo ka mid ah ahdaafta in lagu qalabeeyo ardayga ereyo badan oo uu adeegsan karo intaas kadib macadka waxaa lagu bartaa oo ardayda hadda qalmadelinaysa ay ay macadka ay ku baratay maadooyin kale ah sida altacbiir qawaacid alnaxw walsarf wa qawaacid alimlaa walbalaaga waaladab wahurwat allugawiya waxbarashada ardayda hadda qalinjabinaysa waxay socotay muddo lix bilooda ardayda waxaa laga qaadi jiray muddadaas waxbarashada ay socotay imtixaanaad kala duduwan si loo ogaado ardayda waxbarashadooda iyo heerka ay marayaan maamulka macadka wuxuu ku qanacsan yahay heerka ardayda ay ka marayaan barashada iyo ku hadalka luqadda carabiga ardayda macadku wuxuu kula dardaarmayaa in ay sii wadaan joogtaynta ku hadalka carabiga si ay ugu qayb qaataan hayaanka iyo dadaalka loo galay ummadda muslimka in wax la baro ayagana waxaan allah subxaanahu wa tacaala aan u weydiinaynaa inuu cilmigooda uu barakeeyo وجزاكم الله خيرا بحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ikhwati lacizaa taariikhda ay leedahay luqa alcarabiya waa taariikh cariiq oo qadiima waxaa la yidhaahdaa dee nebiyaashii carabeed oo nebiyullaahi ibraahim kumayaal sano ka horeeyey nebiyullaahi huud iyo saalix reer caad reer tamuud qowmu shucayb nebiyaashaas oo dhan luqadoodu tanun bay ahayd iyo ummadihii cibaadada lagu sameeyey umam albaa'ida la yidhahdo baaba'shay qodobka haddaan intaa uga gudbo taariikhda cariiqa ay leedahay iyo qadaasadeeda ilaahay baa ummadaha luqooyinka ay ku hadlaanoo malaayiinta ka fadlay oo ka doortay oo wuxuu ku soo dejiyey qur-aankiisa munasilka ah aayaad fara badan baa ilahay ku sheegay subxaana wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka inuu u doortay luqadan carabiga ah kitaabkuna waxaan ognahay inuu mucjis yahay oo loogu talagelay ilaa qiyaami saaca inuu ahaado xujo bulshada dhex taala ay wax ku fahmaaniin waxaa waxaa la yidhi ummadda islaamka waajib ku ah kitaabka luqadan inay bartaan si kitaabka shaykhulislaam ibn taymiya dhahay faradi waajiba weeye ummadda islaamka luqada inay barato waayo kitaabka iyo sunnada in la bartaa waajiba wamaa laa yatimu alwaajibu bihi ilaa bihi fahuwa waajib waxaan waajib ku taam noqonayn ilaa in lala yimaado mooyaane waajib weeye inuu qofka daruuro mooyaane inuu luqo kale ku hadlo waxa weeye waa arrin karahaa ilaa maalig uu yidhi masaajidkaa laga saara ninkii laga maqla kelimaad cajami ah qodobka ugu dambeeya aan ku gabagabeynayo waxa weeye duulaanka ummadda reer galbeedku ama gaaladu ay ku soo qaaday luqadan waxay tusinaysaa ahamiyadiis ahamiyada luqadu ay u leedahay ummadda oo la yidhahdo idinku hadda soomaali baabateen maxaa maxaa carab idinka jira maxaa dadka maanta marka ka qalin jebinayay aqoonta luqadan waxaan rajaynaynaa luqadan inay ummaddana baraan ayaguna aysan risaaqad ku raadinin mataqaana ilaahay subxaana wa tacaala ay kaga ajar malaystaan sidoo kale dadkii munaasabaddan ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh cali darwiish waaliga wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe
bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bsalaam ilaahay yaa mahad iskale subxaanah wa tacaala allihii makaankan quruxda badan ugu soo kulmiyey innagoo ka qayb galaynaa xaflad qalinjabin oo loo qabanayo ardayda macadka albayaan dufcadeeda koowaad ilaahygana soo gaarsiiyey aan u mahad celinaynaa subxaanah wa tacaala bacda xamdilaahi waxaan u mahadcelinayaa maamulka iyo macalimiinta jazaakum allahu khayran waktiga dheer ku bixiyey iyo dadaalka faraha badan ardayda inay soo saaraan aad ayaan ugu mahadcelinaynaa jazaakum allahu khayran ilaahay waxaan u weydiinayaa fii miisaani xasanaatihim dadaalkooda inuu ilaahay subxaana wa tacaala ugu daro ardadii lixdaa bilood dadaalka faraha badan bixisana waxaan leenahay allaha idin barakeeya cilmigiinan allaha ziyaadiya ayaan leenahay akhyaarta wujuuhda quruxda badan ee kasoo qayb gashay oo ay ugu horeeyaan culammada nuqabada gobolka iyo dhalinyarada iyo ganacsatada dhammaantiin waxaan idin leeyahay jazaakum allahu khayran mahadcelintaa kadib insha allahu tacala dee saad dareemaysaan waa dadaal mirihiisu maanta uu muuqda ilaahay yaana ku mahadsan subxaana wa tacaala tanu marka waxay muujinaysaa bishaaro fiican iyo mataqaanaaye dariiq wanaagsanoo dhabbaheedii aan ku dhacno ummaddayna ay ku socota sida maanta aan nahay haddaan usii naalno ilaahay subxaana wa tacaala inagu wada sanadaha soo socda ummaddan waxay gaari doontaa jaanibyo badan insha allahu tacala inay isaga filaato gacanna cadowga ilaahay yaa lagula dagaalamayaa gacanta kaleetana ummadda khidmaadkeediyaa lagu hayaa ama waxbarasho ha noqota ama jidadkoo loo hagaajiyay ha noqota ama caafimaadkooda ha noqota juhuud fara badan oo jaanib walba leh yaa ka socota wilaayada iyo wilaayaad kaleba guud ahaan taana ilaahayaan subxaana wa tacaala uga mahadcelinaynaa walaalaha umarada ay camalka ilaahay u dhiibana waxaan ilaahay weydiinaynaa subxaana wa tacaala dadaalkan badan ay bixinayaan inuu ilaahay miisaankooda xasanaadka ugu dara ilaahayna khaatimadooda u wanaajiyaan ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinaynaa ardadu waxay soo bandhigeen soo jeedin mataqaanaa soo jiidasho fiican kelimaadka ay ku hadlayeen kuwa shicirka soo jeedinaye kuwa kale qaabka iclaamiga u hadlaye dhammaantoodba si qurux badan oo qof walba oo dhegeysta uu ku farxaya yay u hadlayeen u soo jeedinayeen iyagoo dhammaantoodba mahad iyo mataqaanaa wanaag iyo khayr badanba ay mudan yihiin meesha maanta aan joogno waxbarashaa ka jirta nabadgelyaa ka jirta amni iyo istiqraaru ilaahay ina siiyey dadku way cibaadaysanayaan dumarku way xijaaban yihiin ragga quruxdaasa ka muuqata waxa lagu gaarana waa shareecada ilahay on qaadan waxaan rabaa inaan ku booriyo waalidiinta khaasatan dadka degan magaalada jilib macadka inay ka faa'idaystaan waa fursad qaali ah oo ammaanta haysano fursadduna markay deris kula tahay yaa laga faa'idaystaa albayaan macadku meeshuu ka furaya magaaladu ku yaalaa waa la joogaa qofka fasaxa ku jira ka faa'idaysan kara lixdaa bilood ardada joogtada ha ka faa'idaysan karta macallimiinta dugsiyaha ka faa'idaysan kara qof kasta oo fursad haysta waxaan ugu baaqayaa insha allahu tacaala macadka inuu iska xaadiriyo ardada labaadee hadda la qoraya tirada hadda qalin jebisay tiro ka badan yaan rabnaa insha allahu tacala inay soo xaadiraan oo dadka waalidiinta iyo dadka fursadda haysta oo dhan waxaan ugu yeeraynaa fursadda iyadaa insha allahu tacaala inay ka faa'idaystaan yaan ugu yeeraynaa insha allahu tacaala si guud marka insha allahu tacaala albayaan waxaan leeyahay fursadda ha laga faa'iidaysa wajazaakum allahu khayran washakir allahu xusna istimaacikum ugu dambayn qaar ka mid ah ardaydii qalinjabintooda loo fadhiyey ayaa iyaguna markooda hadlay نرحب ضيوفنا العظام وأهل حفلنا الكرام ترحيبا طيبا مباركا من أعماق قلوبنا نحيي هذه الوجوه النيرة المشرقة بنور الإسلام والإيمان من إخواننا الإعلام وتاج رؤوسنا العلماء وولاة أمرنا ومن أشراف الناس النقباء الآباء والأمهات والطلبة كل على مقامه ومنصبه فلا ندري أي عبارات الشكر وكلمات الثناء ونشكر شكرا حثيثا كل من قدم لمعهدنا هذا وساهم في تعريب الناس وساهم في تعريب الناس من قيادة وجنود حركة الشباب المجاهدين حفظهم الله ورعاهم ونخص بالذكر مكتب التربية والتعليم الذي يبذل قصارى جهده تعليم الناس فيما ينفعهم في الدنيا والأخرى وكما نخص بالشكر الجزيل وأسمى آيات العرفان والتبجيل إدارة ومعلمي معهد البيان لتعليم اللغة العربية معهد الفصاحة والبلاغة جزاكم الله خير الجزاء وأدخلكم فسيح جناته فقد علمتمونا معنى العربية حقا فلقد وفيتم وكفيتم فبارك الله مسعاكم وجهودكم ول- وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين أيها الحفل الكريم ها أنا واقف أمامكم في حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب معهد البيان لكي نحكي لكم جزءا من مشوار تعليمنا العربية فمنذ أن فتح معهد البيان كان الناس يتفاودون إليه زرافات ووحدانا ونحن كنا من ضمن هذا الربط الذي كان قصده أن ينهل من معين العربية ويرتوي من منابعها الجارية فبحسن الحظ وجدنا خير ترحيب وتحضين درسنا دروسا متنوعة أثناء رحلتنا التعليمية واستفدنا ما الله يعلم مداه لغة القرآن جليلة وتمدنا بفصاحة وبلاغة وبيان لغة تجلى النور في كلماتها وتميزت بالفصل والتبيان تصبي العقول بحسنها وبهائها وحروفها كالدر والعقيان لا زال بيرقها يرفرف عاليا وحروفها كالدر والعقيان لا زال بيرقها يرفرف عاليا فوق اللغات على المدى الأزمان لا يعتريها الضعف مهما واجهت كيد الأعادي زمرة الشيطان هيهات تدركها اللغات فإنها لغة الحديث ومصحف القرآن شهد الجميع بفضلها وجلالها وجمالها باد بلا نكران ذقنا حلاوة سبكها في معهد حسن النظام وثابت الأركان الجد في الجد والحرمان في الكسل فانصب تصب عن قريب غاية الأمل واصبر على كل ما يأتي الزمان به صبر الحسام بكاف الدارع البطل أعلن رئيس حكومة الردة قبل سنتين حملة ضد المجاهدين بعد سنتين فما هي النتيجة؟ نح- نرحب مراسلنا يونس أبو هار يونس أبو ماهر سنتان من حكم جرجورتي مضت دون أن تحقق مآربه فقد عزم على الإضاحة بحركة شباب المجاهدين وقتلهم شر قتلة من قذف وغزو وإنزال وتشريد ففي هذه النشرة أود أن ألخص ما حصل خلال سنتين الماضيتين في الميدان المعركة كما تعلمون الخامس عشر في شهر مايو سنة 2022 فاز فيما يسمى الانتخابات الرئيسية حسن شيخ محمود الذي بعد أيام من انتخابه جعل أسمى هدف له محاربة حركة شباب المجاهدين ووعد بأنه سيضيحها خلال سنتين فقط وكذلك وعد المجاهدون أيضا بواسطة المتحدث الرسمي بأن الوعد كما وعد وسيرى من يبقى في الميدان ومع لقاء آخر وعد بأن سنتين كثيرة عليه ولكن بما أنه أعلن هذا هذه الحملة كانت تخطيطها وترتيبها ودعمها من الصليبيين الأمريكان وأخبر حسن بأن هذه العملية واسعة من ثلاث أوجه عسكريا وفكريا واقتصاديا وإذا نظرنا من جانب العسكري فإن آلاف من مشية الردة غزوا الولايات الإسلامية مثل شبل الوسطى وهيران والجلجدود ومذك والتهب أول قتال في ولاية هيران الإسلامية وخلال شهور وصل المرتدون بعض المدن والقرى في الولايات الإسلامية لكن ما لم يكن منتظرا من الجيش الردة الهش المتضعضع أن يجابه صعوبات التحديات الميدانية ويبقوا في هذا المدن وحدهم بمدة زمنية محددة وتمركزت المرتزقة بعض المدن على حالة ذعر وفزع ينتظرون الهجوم والقتال فبدأ فرسان الإسلام وليوث التوحيد عملياتهم البطولية وهجماتهم المباغتة حيث لم يهنئ الغزاة المرتزقة بالعيش في المدن التي احتلوها فشن المجاهدون غارات نوعية في الوجه الأول من الحملة ومن هذه المعارك التي سجل في ديوان البطولة معركة قلعة الشهيرة التي وقعت يوم الجمعة السابعة والعشرين في شهر جماد الآخر سنة 1444 حيث استطاع المجاهدون إبادة سرايا من مرزغة دنب وعلى رأسهم المدعو بحسن توره وبعد ذلك علم رئيس المرتدين أنه وقع بمهزلة عظيمة لكنه لم يأخذها بعين الاعتبار فأعلن وجه الثاني من الحملة وحشد جنودا مرتزقة وجعل مقر قيادته الأسمريب ليستولى بعض المدن الإسلامية التي يحكم كتاب الله مثل علبور وقلهريري وليرفع معنويات جيشه وليرى العالم أنه مصمم لتنفيذ أجندتهم الشيطانية وأنه تحت خدمهم ورعايتهم أرسل جيوشه ثانية إلى لهيب الحرب والموت المحقق الذي يلاقونه في ساحات الحرب فهب أسود الله للرد أجندتهم فوقعت المعركة الفاصلة عسوينة التي وقعت يوم السبت العاشر من شهر صفر سنة 1445 واشتد القتال بين الطرفين حتى نصر الله عباده المجاهدين وهزم جيش الظلم والفجور وكانت الحصيلة في هذه المعركة كبيرة جدا قتل فيها أكثر من 200 وجرح آخرون كثيرون وغنم المجاهدون أسلحة ودغائر وعربات لا تعد ولا تحصى تقدر قيمتها زهاء 23 مليون دولار كما ذكر قيادة ذلك قيادة المجاهدين وكانت ضربة قاسية على نظام حسن وعواني ووصف مسؤولون من المرتدين بأن أسوأ أيام حسن كان أيام تواجده في مدينة الأبصر وربح المجاهدون في جميع المجالات عليها التي أعلن حسن الحرب على المجاهدين عسكريا واقتصاديا وفكريا ولله الحمد أولا وآخرا
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا waa hagaag halkaad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga andalus iyo ciwaanadeena kala duwan ee aan ku leenahay aaladda internetka barnaamijka raadraaca toddobaadka ee idaacadda islaamiga andalusna weli waan ku guda jirnaa sheekh faarax cali xuseen oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa si gaara uga hadlay fadliga iyo khayraadka gaarka ah ee ku dhex jira tobanka hore ee bishan aan ku guda jirno ee dulqacda isagoo dadka muslimiinta ah ku booriyey inay si wanaagsan uga faa'iidaystaan tobankan maalmood bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah amaa bacdu ilaahay baa mahadsan laasoo inoogu nicmeeyey islaamka iyo diintan qaaliga ah tashriican weyne ilaahay uunoo sharciyeeyey qaabka alla ugu dhawaalahay subxaanahu watacaala haddaan markaa aan tilmaamo xikmooyinka xikamtu waa aad bay u tira badan tahay ilaahay wuxuu jidayeena xikmadooda wax lasoo koobi kara ma aha laakiin bal haddaanu isku dayno inaan wax ka taataabanno waxaa ka mid ah waxaa la yidhaahdo atanawuc ama atanwiic dadka in wax loo kala duduwo nafta bani aadamku way daashaa marka waxay jeceshahay marka in waxyaabo cusub ku cusub mar walba nashaadkeeda in lagu dhiso iyo himadeeda kor loogu qaado marka markaanu mawsim ilaahay uu noo jideeyo wuxuu ilaahay noogu xajiyaa mid kale shalay waxaanu joognay mawsim ramadaan ayaanu joognay haddana waxaa haddana fooda nagu soo haya waa mawsimkii cashri dilxija bishaas waxaa ku jira ruknun min arkaan alislaam oo la yidhaha rukniga xajka ayaa la gudanayaa sida bisha ramadaanba loo gudanayay rukni min arkaan alislaam oo ramadaana marka waa mawaasim khayraad ilaahay ummadda u jideeyey inay allah u dhowaadaan ay mar walbaaba allah fadligiisa ay si fudud u helaan marka waxaad garanaysaan barnaamijyadan sharikaadku ay sameeyaan oo layihahdo ka faa-iideyso run ahaantiina ayagu ay ka faa-iideysanayaan hadda wax adiga faa-iido badana adiga ku ma jirta ayagaa ka faa-iideysanaya laakiin allah tiisu way ka duwan tahayo barnaamij laga faa-iideysanayo lagu jidaynaya adigu aada ka dheefsanayso oo adigu aada allah ugu dhawaanayso oo aada ilaahay fadligiisii faraha badnaa aada ku helayso dembi dhaaf iyo alla u dhawaansho iyo khayraad marka waxaad garanaysaan dee barnaamijka ka faa-iideyso cagsigeedii waaye oo adiga lagu faa'iideynayo ilaahayna wax maslaxad uguma jirto inuu ilaahay yidhaahdo ajir badan baad helaysaane waxaa sameeya isagu jaanibkiisa wax xaajaha kama lahan ama maslaxad uguma jirto bal annaga kali ay noogu jirto hada min fadli illahi wa min raxmatihi xigmadu waa naxariista ilaahay subxaanahu watacaala addoomihiisa uu naxariisanayo si himadooda iyo nashaadkoodu kor u noqdo oo ay uga faa'iideystaan mar walba markay daalaanba bisha dilxija tobanka ugu horeeya waxaa ku yimiday fadaa'il baa ku timiday xadiis ibnu cabaas baana nabigu uga waramay uu leeyahy maa min ayaamin alcamalu فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا أو رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء حديث كاس أي أصل أه ورسول كيري بخاري بأسوس حديث حديث صحيحة حديث ابن عباس ولي أيام ما جرت من أيام العمل الصالح فيهن خير عملك العمل فيهن خير وعملك خير بدن يهي ألا أكتي لقجع يهي مع المهن طبنك مركز النبي حتى جهاد كان مركزه حتى ولا الجهاد في سبيل الله إلا هل أرن مويان نين بحي نفتي سي مالكي سي لبحي ee aan la soo laaban shay markii laga reebo inta qof inta baxay jihaadka aaday soo badbaaday soo laabtay isagoo nabad qaba waxaa ka fadli badan bilahan bishan dulxija tobankan camalka la sameeyo iyo jihaadkaas ka fadli badan allahuma halka xaaladoo ah qofkii la soo noqon waayo waxba aan la soo laaban naftiisa iyo maalkiisa marka camalku waa waa caam camalka acmaashaasi marka waa acmaasha oo dhan oo ilaahay loogu dhowaado ayaa marka soo wadagelayso haday tahay wuxuu ahaa manaasigulxajkii oo hadda bishan la gudan doono bisha dilxija la gudanayo iyadaa ugu horeyso waa rukniga ugu weyn siyaamkii yowma carafa la soomayey iyo guud ahaan bisha iyo bisha tobankan ugu horeeya tobanka hore ee bisha dilxija acmaal kasta oo ama soona ama salaada ama sadaqa ah ama qira'at lqur'aan ama dikri wuxuu raba ha noqdo wax alla wixii camal ah oo ilaahay loogu dhowaanayo way fadli badan yihiin oo maalmaha kale way ka fadli badan yihiin marka camal hadda gooni loo ishaaray ma laha waxay culimmadu markay isweydiiyeen nabigu muxuu u soomi waayey haddii soomku uu yahay bishan uu mashruuc yahay tobanka hayra carafa carafa markii laga reebo carafa nabigu aad buu tirtirsiiyey in la soomo laba sano ayayna tirtiraysaa dembigiis buu yiri sanat almaadiya walbaaqiya sida muslim ku sugan xadiiskiisii marka waxay dhaheen nabiga lagama hayo ama xadiis saxiix kuma imaanin inuu soomay tobanka dilxija caishana waxay leedahay ma arkin nabigoo soomaya cashra dilxija muslim baa soo saaray laba xadiisoo musnadka axmed iyo midka abi daawuud iyo tirmidiba ku timid oo isku dhadhow baa jiro oo nabigu inuu soomi jiray hunayda can ummihi can zawjiha can inabiy oo la daciifiyo iyo mid kale oo isaguna aan ka agdheerayn xagga munkar lagu sheego baa jira midkan saxiixi muslimna caisha ma arkin nabigu soomaya tobanka dilxija laakiin waxaasoo dhan culimadu waxay uga jawaabeen waxaa dhici karta nabigu inuu ummadda u dhimrinayay oo haddii uu soomo ummaddii cid tabar daran iyo cid tabarle iyo ayaa laga yaabaa inay ku wixii hadda ay ku dhibtoodaan marka ibqaan lilummati wa shafaqatan lahum waraxmatan bihim ayuu isaga daaya bay leeyihiin culimadu ama waxay leeyihiin waxaaba dib ayaaba laga sharciyeeyeyo markuu nabigu aakhira cumrihii baa loo sheegay warkan wuxuuna ku mashquulay sanadkii ugu dambeeyey xaj buu ku mashquulshana rag baa yara uu xilada sheegay oo uu soomi waayey marka camalkii soo gelisa soonkuna waxyaabaha fadliga badan buu ku jiraa sadaqada qur-aanka la aqriyo adkaarta gaar ahaan adkaarta saxaabadu cabdullahi bni cumar iyo abu hureyra takbiirta ayay suuqa la aadi jireen maalmaha hore ee bishan dilxija marka ay dhalato suuqay tegayeen way takbiirsanayeen dadkuna way la takbiiranayeen marka in dikriga marka la badiyo oo gaar ahaan takbiirta la badiyo iyo taxmiidda iyo iyo adkaarta mutlaqaaba qur-aanka aada loo aqriyo sadaqada lala baxo ummadda la quudiyo wanaag dhan la sameeyo bishaas
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا
hagaaga dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii raadraaca toddobaadka diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda ayaa weli maalinkii laba boqol afartan iyo shanaad sii wada xasuuqa ay ku hayaan shacabka muslimiinta ah ee reer filistiin iyadoo toddobaadkan ay geysteen mar kale xasuuqyo kala duwan taasoo sare u sii qaadaysa tirada shuhadada dadka muslimiinta ah ee reer filistiin haddaba sidii caadada inoo ahayd waxaa umuurahaasi inoo haya xaaris cabduqaadir aad baad u mahadsantaha walaalka bukhaari xaaladda magaalada khaza ayaa weli waxba iska bedelin xilli ay socdaan xasuuqyada ka dhanka shacabka muslimiintaha ku dhaqan magaalada khaza toddobaadkan waxaa yuhuudu geysteen xasuuqyo dhowr ah iyo gumaadyo ka dhana shacabka muslimiintaha reer khaza ku dhowaad ilaa kun ruux ayaa toddobaadkan ku shahiiday magaalada khaza halka tirointaas ka badanna ay ku dhaawacmeen goobaha yuhuudda toddobaadkan sida aadkaa u duqeeyeen waxaa ka mid ah mandaqada rafax khan yunis jubaaliya iyo xerada annuseyraad oo shalay ay xasuuqa geysteen warbaahinta waxaay toddobaadkan soo bandhigayeen muuqaalo argagax leh oo ku aadan goobaha yuhuudda duqeymaha ka geysteen ee magaalada khaza muuqaaladaas ee lagu arkeeyey meydadka shuhadada iyo dhaawaca oo daadsan goobaha yuhuudda sida daran u duqeeyeen ee magaalada khaza dhinaca kale dagaalo qaraar oo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey ciidamada yuhuudda toddobaadkan waxa ay ka dhaceen magaalada khaza muqaawamada filistiin waxa ay sheegtay in toddobaadkan inka badan afartan askari oo yuhuudda ay ku dileen magaaladaasi dagaaladaasi badankood waxa ay ka dhaceen xerada jabaaliya oo sidoo kale toddobaadkan yuhuudda isaga baxeen kadib markii uu jab xoogan ka soo gaaray yuhuudda waxa ay qudhooda qirteen in toddobaadkan in ka badan toban askari looga dilay dagaaladii ka dhacay ee magaalada khaza halka looga dhaawacay sida ay sheegteen in ka badan konton askari oo yuhuud ah xooga muqaamada ee sidoo kale toddobaadkan waxa ay soo bandhigeen muuqaalo ay kusoo gudbiyeen weeraro culus oo ay ka fuliyeen gudaha magaalada khaza kuwaas oo sidoo kale lagu arkeeyey xooga xaskacabinta oo gubaya taangiyo ay leeyihiin yuhuudda haddii aan eegno tirada shuhadada ee filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda ku qaadeen magaaladaasi tan iyo markii uu bilowday waxaa tirada guud ay gaartay soddon iyo lix kun lix boqol konton iyo afar qof halka dhaawacna uu marayo siddeetan iyo saddex kun saddex boqol iyo sagaal ruux والله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka caawa waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga barnaamijkan mid mid ka la mid ah ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا